wasiirka warfaafinta ee somalilan ayaa ka jawaabay hadalla uu hore warbaahinta u mareeyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo sheegay in safiiradii goobjoogayaasha ka ahaa doorashadii somalilan uu sharciga la tigsan doono wasiir cali xasan maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa tilmaamay in hadallada wasiir fiqi ay yihiin kuwo ay ka muuqato xaasidnimo waa siduu hadalka u dhigay wasiirka soomaaliya jooga oo fiqi la yidhaahdo isna shalay hadlayey oo dhowr wax isdhex dhigay qodob wuxuu ka hadlay oo somalilan buu xaqirayey oo wuxuu lahaa waa goonigoosad buu dadka ummadda reer somalilan ku sheegayey xasidkaa horta waxba inaga inagu yeeli maayo haddaynu reer somalilan nahay laakiin waa qofuun ina tusay wuxuu yahay mana aha markii koowaade ilaa iyo intii uu siyaasaddan ka dhex muuqmuuqdayba isagiiyo kuwo la midaba waxaasaa ka soo burqanaya o ka dhex muuqanayey waxaana shakhsi ahaan markaad eegto uu dhibba ku yahay dowladda uu ka tirsan yahay xasan sheekh afxumadiisaa iyo xumaantiisaasu gaal iyo islaamba way ku dirta dowladahan uu maagayaa waa kuwa iyagoo aan meel la xukumin ku sheegay dowlad ee aqoonsaday inay somalilan yimaadaanoo qiraan doorashooyinka iyo dimuquraadiyadda iyo wanaagga ka socdana waxay isaga uga soo fasax qaadanayaan maaha laakiin markaad kii ku quudinayay masaariifta ku siinayay aad gacantii ka qaniinto waxay la tahay waa lugtii jeeni dhaaftaa way jabtaa
geesta kale cali xasan maxamed wasiirka warfaafinta ee somalilan ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay somalilan aqoonsadaan
beesha caalamku way qireen doorasho wanaagsan inoo dhaceen weligeed baynaynu broses dimuqraadi iyo dowladnimo casriya aynu ku dhaqnay way qireen baaqaan u soo jeedinana waxaa weeyaan qodobka koowaad inay ku dhiiradaan inay somalilan aqoonsadaan maadaama wax kastoo ay qabteen iyo nidaam dowlada ay qabteenba ay qirayaan inay standardkii iyo levelkii dowlad kastoo casriya looga baahnaa ay tahay inay ku dhiiradaan inay aqoonsadaan qodobka labaad waxaa weeye lacagtan ay ku shubayaan iyo dhaqaalahan ay ku shubayaan dowladdan yare xamar joogta ee isu qaadatay inay duniya oo dhan iyadu xukuntiyo soomaaliya oo dhan ee maraya iminka inay iyaga yidhahdaan maxaad hargeysa u tagteen waxaan u soo jeedinaynaa maadaama somalilan aad qirteen inay dee tahay dowlad wax walba u dhan yihiin inaad deeqahaas somalilan si toosa u siisaan oo bulshada caalamka si toosa u siiso halkaanu maraynaa iminka waa horumar mashaariicda horumarka iyo dhaqaalaha waxaanu soo jeedinaynaa oo codsanaynaa i m f iyo well bank iyo dowladaha deeqda bixiyaaba inay somalilan deeqahooda kordhiyaan si toosa ula macaamilaan soomaaliya oo aanan waxba isku lahayn oo aa og tihiin oo aa qiraysaan inaannu soddon sano shan iyo labaatan sano dowladnimada kala horrayno inaanay noqonin fiqi iyo kuwa la midka ahay wax fasaxooda dhaqaale noogu yimaado doorashooyinkan isku sidkan ee dhacay saddexiyo tobankii bisha noofembar ayaa waxaa ka soo qayb galay goobjoogayaal caalami ah safiirro ka socday dalal kala duwan warbaahinta caalamka oo tabinaysay wararka doorashooyinkan xamse cali jeesto v o a hargeysa